haweenkan oo ka mid ah barakacayaasha ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa olole nadaafadeed ka bilaabay kaamka webi shabeelle oo ku yaala xaafadda gooshin ee magaalada beledweyne ololahan ay isku xilqaameen haweenkani ayaa waxaa ku dhiiriyay inay ka hortagaan cudurada ka dhasha nadaafad darada haddaba qaar ka mid ah haweenkani ayaa ka hadlay howlaha ay kaamka ka wadaan waxa ayna dowlada hoose ee degmada beledweyne ka codsadeen inay ka caawiyaan agabka nadaafada ilaaha mahad waxaa ka shaqaynaa nadaafada kaankaa ka shaqaynaa kaanka waa webi shabeelle kaanka nadaafadiisaa ka shaqaynaa subax kasta dowladda waxaan ka codsanaynaa badiilihii iyo gaargacanyihii qalabkii lagu qaadi lahaa inay laga caawido qashinkan goda hadda iskaga shubnaa ilaa maadle waxaan ka codsanaynaa inay la caawido loo keento fargeedo badiil gaargacan loo keentaa ka codsanaynaa dowlad haddaa isxilqaanoo nahay kaanka haweenkii kaanka oo nadaafadda subax kasta ku dadaalno oo subax kasta nadaafadda haaqno oo cuduraha ka hortagayna ilaah laga horqabto ilaah laga qabtee ka hortagno oo haaqno oo nadiifino waa gubnaa hadda subax kasta waa waa haaqnaa nadiifinaa ara waxaynaa kaanka haweenka joogo oo isqaxilqaamo waxaasoo dhan waa haaqnaa subax kasta waxaan ka codsanaynaa badiil fargeedo waxaasoo dhan baan ka codsanaynaa dowladda hoose ilaaha mahad leh bismillaah waxaan u baahanahay maadaama aan nahay haweenka nadaafadda olooleynta kaamka webi shabeelle inaa agabkii aan kaalmeyso lahaynay oo qashinkaas iskaga fogeyn lahaynay dowladda hoose aynala soo gaarto sida ugu dhaqsiyaha badan hadda marmar baabuuraan la tuugsanaa marmar godkiyaa godka qashinka ku gurayna godaan ku gurnaa waa ag joog maxaan ku shaa ilmihii ka ilaali ag fariiso inta dabkii oo ka dhimanaayo ama aad biyo uga shubayso marka waxaan codsanaynaa inaa agabkii nadaafadda ololaynta nalala soo gaaro maadaama aan isxilqaanay oo nahay kaamka webi shabeelle haweenkii nadaafadda maxaan ku sheegahay in si deg degan lagu soo gaarsiiyo waxaan nahay haweenka joogo oo maxay heday kaamka webi shabeelle oo nadaafadda ka shaqeeya ayaa nahay maxay heday waxaan u baahan nahay qalabkii nadaafadda looga shaqayn lahaayay in lalagu caawiyo